إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah taliyihii hore ee ciidamada danab ee maraykanku uu leeyahay oo daawaday filimkii alkataa'ib ayaa sheegay in furmaha dagaalka ay ku jabeen oo al-shabaab ay ugu guulaysatay howlgal qorshaysan oo xalay ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ay ka fuliyeen gobolka banaadir ayaa waxaa lagu dilay xubno ka tirsanaa dowladda federaalka ah gaalo caddaan ah oo xagjiriin ah ayaa weerar waxay ku qaadeen masaajid ku yaala magaalada minneabolis ee dalka maraykanka dowladda federaalka ayaa waxay u barooranaysaa sarkaal iyada ka tirsana maraykankana u shaqaynayay kaas oo xarakada shabaabulmujaahidiin ay dishay weliga walaayadda islaamiga ee galguduud oo tegey deegaanka budbud oo maalmo ka hor uu ka dhacay dagaal lagu xasuuqay askar ka tirsanaa dowladda federaalka ayaa sheegay in deegaanka dib loogu soo celiyey ku dhaqanka shareecada islaamka nabaddoonno gobolka shabeellaha hoose ku sugan ayaa waxay ka hadleen weeraradii lagu xasuuqay ciidamada dowladda federaalka ee ka kala dhacay budbud iyo masagawaay iyagoo sidoo kalena soo hadal qaaday muuqaalkii dagaalkii galcad ka turjumayey ee mu'asasada alkataa'ib ay soo saartay intaa waa qodobadii warku waaweyne dhegeystayaal haatan u diyaar garooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن taliyihii hore ciidamada maraykanku uu leeyahay ee danab oo daawaday filimkii alkataa'ib ay soo saartay ayaa sheegay in furmaha dagaalka ay ku jabeen oo al-shabaab ay uga guulaysatay sidoo kale ninkan sida ka muuqata sawirro uu soo geliyey internetka waxa uu daawaday dagaalkii budbud ka dhacay kaa oo lagu laayay ciidamo badan oo ka tirsan dowladda federaalka ah ismaaciil cabdimaalik taliyihii hore ee danab ayaa qoraal uu soo daabacay waxa uu ku yidhi in xarun la qabsado oo la laayo ciidankii ku sugna waa wax danab aan lagu oqoonin balse waxaa waajib ah in la helo cidda mas-uuliyaddaas qaada lahayd taliyihii hore ee danab wuxuu intaa ku daray in taliyihii danab ee shabaab ay ku dhiiradaan in ay meydkiisa soo bandhigaan waxa ay caddaynaysaa in ciidanku uu jabay xaruntana la qabsaday waana fal ay mas-uul ka tahay wasaaradda gaashaandhigu asigoo hadalkiisa si wata waxa uu sheegay in wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka ah cabdulqaadir maxamed nuur jaamac uu shaqo ka dhigtay in tigtok uu ka dhex neekiyo sida uu hadalka u dhigay tiktogga oo dadka internetka soo gala qaarkood ay isticmaalaan waa aalad inta badan ay ka soo dhex muuqdaan dadka fasaadka ehelka u ah wuxuu sheegay in wasiirka gaashaandhigu aanu dareensanayn mas-uuliyadda ka saaran ciidamada sida foosha xun loo laynayo maalin kasta ninkan oo weli maraykanka u daacad ah waxa uu hogaaminayey ciidamadii tegey degmada webxo ee gobolka galguduud dhowr bilood ka hor kuwa oo halkaa ka soo cararay markii ay joogeen wakhti aan afar iyo labaatan saac dhammayn baraha internetka gaar ahaana dadka taageera dowladda federaalka ayaa si weyn waxay u hadalhayaan filimkii alkataa'ib ee soo saartay ee uu ka soo muuqanaya taliya xigeenkii danab ahaana abaanduulahoodii xasan tuure iyo ciidamo kale oo degmada galcad ay ku leynayso xarakada shabaab almujaahidiin waxa ay dadka dowladda federaalka taageersan ama ka tirsanu sheegayaan in muuqaalkani uu yahay mid argagax leh islamarkaasina aan la eegi karin waxaana jira eedo fara badan oo la isu jeedinayo sida iminkaba aanu ka dheehan karno qoraalka taliyii hore ee ciidamada danab ee maraykanku uu leeyahay howlgal qorshaysan oo xalay ciidamo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin ay ka fuliyeen gobolka banaadir ayaa waxaa lagu dilay xubno ka tirsanaa dowladda federaalka xashim cabdinaasir ayaa warkan faahfaahinaya howlgal qorshaysan oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xalay ka fuliyeen gobolka banaadir ayaa lagu dilay xubno ka tirsanaa dowladda federaalka howlgalkan oo lagu dilay laba askari ayaa si gaara kaga dhacay deegaanka garsbaaley ee duleedka magaalada muqdisho labada askari ee lagu qaarajiyey garasbaaley waxay si gaar ah uga howlgeli jireen xabsiyada dowladda federaalka ee magaalada muqdisho halkaas oo lagu dhibaateeya dadka muslimiinta ah askartan ayaana la sheegay inay caan ku ahaayeen tacdiibinta dadka maxaabiista ah ee ku jira xabsiyada labada nin ee xala garasbaaley lagu dilay ayaa lagu kala magacaabi jiray sayid cali xasan iyo sidoo kale cabdulaahi cismaan nuur waxaa gudaha magaalada muqdisho kusii badanaya dilalka ka dhanka ah saraakiisha iyo askarta dowladda federaalka islamarkaana ay geysanayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolka banaadir shalay ayay ahayd markii magaalada muqdisho lagu aasay cabdicasiis maxamed maxamuud kaas oo u geeriyooday dhaawac ay u geysatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab sargaalkaas ayaana howlo badan u qaabilsanaa shisheeyaha kusoo duulay waddanka waxaana uu si gaara ugu magacownaa taliya ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalka sidoo kalena waxa uu ahaa madaxa howlgelinta ciidamada maraykan ku tababartay ee danab loo yaqaano wuxuuna si gaara u qaabilsanaa hagidda diyaaradaha daroonka ee duqeymaha u geysta dadka muslimiinta ah ee ku nool walaayaadka islaamiga ah gaalo caddaan oo xagjiriin ah ayaa weerar waxay ku qaadeen masaajid ku yaala magaalada minneabolis ee dalka maraykanka cabdisamed cabdulaahi ayaa warkan faahfaahinaya masaajid ku yaala magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ee waddanka maraykanka ayaa waxaa ka dhacay weeraro ay gaalo xagjiriina ku qaadeen masaajid ku yaala magaaladaas jelaani xuseen oo xilkaha iyo hay-ad sheegatay inay u dooda muslimiinta ku nool magaalada minneabolis ayaa ka waramaya hortaagana misraxmaan raxma oo maanta annagu anigiyo culummo kale joognay annagoo ku dhex jirna ayay noqotay in qof inoo yeero nagu yihahdo masaajidkii baa gubanaya annagoo ka nimaannay oona hadal ku hayna masaajidkii ka ku yaalay oo shalay nin caddaan intuu imaada rabay inuu gubo alxamdulilah kumuu yani runtii kuma guulaysan laakiinse dhaawac weyn iyo runtii ayaa noqon lahayd wuxuu keenay jarikaan weyn rabay meshuu gubo haddana weli baadhitaankii baa socda dabaqa saddexaad buu ayaa ka gubtay masaajidka dhaawacii iyo wixii gaaray masaajidka weli lama hubno laakiinse waxaan rajaynaa insha allah inay noqoto mid khafiifa naxdin weyn baa maanta nagu dhacda nogu meesha ku jiro inay gubanayso inkastoo baaritaankii ayna caddayn hadda waa suurtagal inay labadaas ku xidhnaan karaan laakiinse hadda ma hubno taasaan hadda rabnaa gaarahaan sid hay-adaha nabadsugoda inay runtii culays ay saaraan sidoo kale jamaal cusmaan wuxuu isagana ka mid yahay dadka ku dhaqan magaalada minneabolis wuxuu ka waramayaa weerarka ay gaalada caddaanka ah ku qaadeen masjidka walaal maanta waxaan joognaa masaajiduraxmaan dab baa qabsaday marka communitigu aad bay u gelgelan tahay saad ogtahay xalayna dab baa qabsaday moolka masaajidka ku yaala marka walaahi waa arrin lala yaabo xalay waa aragnay ninkii gubay nin caddaanuu ahaa oo taatuule oo soo galay booliiska ayaa arrintii galay investigation bay bilaabeen f b i da ayaa gashay saastaa uga soo baxnay annagoo maanta xataa arrintii ku jirna oo everensigii waxa ay baarayaan ayaan waxaan maqalnay masjidkii raxmaan oo qabsaday dab marka asagana hadda baaris bay ku jirtaa marka communitiga aad iyo aad bay u gelgelan tahay arrin khataraana jirta oo laga baqayo in la gubo meelaha o islaamofobiyada ama islaamnacaybka mar walba way jirtaa xilliguu xataa madaxweynaha donald trump joogay aad iyo aad baa communitiga loo ataagaray jiray hadeertaana mataqaana ataagii waxaa moodaaba inuu nagu soo batay wallaahi waxa koosgarayna lama yaqaano laakiin islaam nacaybku mid tegaysa ma aha laakiin ciidanka minneabolis bolice chiefka oo haddana la jooga iyo madaxda minneabolis iyo dhammaan f b i-da iyo a t f kuway dhahaanba way la socdaan arrintan arrin serious ay u qaadanaya waana crime federaal ah marka waxaan ku baraarujinaya ummadda soomaalida inay qof suspicion hadday arkaan oo la gelaya gaas masaajidka ama dhibaato u gaarsi inay soo sheegaan nine wanka wacaan shalay saan maqlay ninkii waana aragnay fideoga ninkii tuunafoorka karameel soo galay gaas buu watay masaajidkuu galay musqushuu galay gaas buu ku daadiyey laydkii buu ku daaray wuuna cararay marka arrintaasoo kaleeto waxaan u baahannahay ummaddu inay fijignaadaan oo loo digo qof suspicious nine wanka in la waco weerarada ay gaalada xagjiriintaha ku qaadayaan masaajida ay muslimiinta ku cibaadaystaan ayaa kusii kordhaya waddanka maraykanka dowladda federaalka ah ayaa u baraaranaysa sarkaal iyada ka tirsanaa maraykankana u shaqaynayay kaas oo xarakada shabaabul mujaahidiin ay dishay taliya xigeenkii howlgallada wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalka islamarkaasina ahaa madaxa howlgelinta ciidamada danab la yidhahdo ee maraykanka ku shaqaysto cabdicasiis maxamed maxamuud ayaa shalay waxaa lagu aasay kadib markii uu dhintay dhaawac halisa oo ay gaarsiisay xarakada shabaabul mujaahidiin ninkan ayaa dhowr maalin waxa uu ku jira isbitaalka iyadoo dhakhaatiirtu xaaladiisa ay ka dayrinayeen ninkan ayaa waxyaabaha uu qaabilsanaa waxaa ka mid ahay hagidda diyaaradaha darooniska ah ee lagu duqeeyo dadka muslimiinta ah kuwaas oo ay leedahay dowladda maraykanka sidaas oo ay tahay saraakiisha maraykanku dhaawaciisa kuma soo booqan isbitaalka uu ku jiray iskumana dayin in dibadda ay u qaadaan maadaama xaalkiisa aan dalka wax looga qaban karin tanina waa dhabaha uu maro nin kasta oo shisheeyaha u adeegaya oo calooshii uu shaqaysta ah wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka iyo xildhibaano iyo saraakiil ayaa waxa ay ka qayb galeen aaska ninkan wejiyadooda waxaa ka muuqata murug saa'ida maadaama uu boos muhiima iyagu u hayay geesta kalena uu daacad ahaa saaxiibadooda maraykanka sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda federaalka oo la yidhahdo siciid cabdi raage ayaa waxa uu ka warramay qofka uu yahay ninka ka dhintay cabdicasiis wuxuu ku soo biiray oo mataqaanaa ciidanka xoogga dalka soomaaliya yacni oo koorsadii tobabarka koowaad uu aaday waddanka yuganda cabdicasiis taariikhdiisa yacni markii aan ka hadalno laguma soo koobi karo wakhtigan hadda aan joogno laakiin waxaan rabnaa in yar inaan dadka uga sii faa'iidayno cabdicasiis tobabarada wuxuu ku soo qaatay waddamo kala duwan sida hore aan iigu sheegay yuganda maraykan iyo waddamo kale ethoobiya waddamo badanuu ku soo qaatay aan halkan lagu soo koobi karin cabdicasiis wuxuu ka soo shaqeeyey ciidanka xoogga dalka soomaaliya meelo kala duwan sida taliska guud oo markuu tobabarka ka yimid taliska guud uu ka shaqeeyey kadib muddadii ugu dheerayd wuxuu ka shaqeeyey turkisom oo uu ka uu ka qayb qaatay dibudhiska iyo mataqaanaa mataqaanaa reformka ciidanka xoogga dalka soomaaliya wuxuu ahaa sargaal firfircoon shaqadiisa gudanaya
midkii mid xildhibaanada aas ka qayb galay ayaa isaguna goobta ka hadlay
laba beri ka hor waxaan isugu tagnay anigoo xildhibaana iyo xildhibaanka qaaska ah ee sargaalka geeriyooda cabdicasiis isbitaalka xoogga oo aan lala kulannay maamulka isbitaalka iyo dhakhtarka isbeshalka oo asaga qaabilsanaa aan kala hadlaynay arrintiisa iyo sidii dibadda loogu qaadi lahaa dhakhaatiirta waxay ribood nagu siiyeen maamulka isbitaalka in xaaladiisa ayna waxba iska bedelin aad garaaba u yahay uuna diyaarad xamili karin ilaa uu xaaladdiis stable naqato inaan la qaadi karin marka waxaan u sheegaynaa soomaalida iyo qaraabado dhan ehelka inay ku qancaan dowladda dadaalkii ugu darnaa ugu sarreeyey heerka ugu sarreeya qabatay diyaarado badana loo soo kareeyey oo diyaar u ahaa inay qaadaan markay xaaladdiisa fiicnaato ajashan lama celin karo marka dowladda iyo familka iyo qaraabado dhanba dadaal ma yaraysan afar laadsaa waxaan joognay isbitaalka waxaan la hadlaynay dhakhaatiirtiisa xarakada shabaab almujaahidiin ayaa waxay ugaarsataa madaxda iyo xubnaha ka tirsan dowladda federaalka ah si gaar ah xubnaha muhiimka u ah shisheeyaha sida jawaasiista iyo kuwa shaqooyinka kale ee waaweyn u qabta waaliga walaayada islaamiga ah ee galguduud oo tegey deegaanka budbud oo maalmo ka hor uu ka dhacay dagaal lagu xasuuqay askar ka tirsanaa dowladda federaalka ayaa sheegay in dib loogu soo celiyey budbud ku dhaqanka shareecada islaamka mahad cubeyd ayaa warkan faahfaahinaya sheekh cabdulaahi abu khaalid waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud oo booqday deegaanka budbud iyo goobtii uu dagaalku ka dhacay ayaa ka waramay isagoo dul taagan meydadka askartii dowladda federaalka ee halkaas lagu xasuuqay weerarkii cuslaa ee halkaas ay kusoo qaadeen ciidanka mujaahidiinta iyo raadadka muuqda ee uu reebay dagaalka
waxaan taagannahay maanta goobtii malxamadii weyneyd macrakadii weyneyd ka dhacday oo tuulada budbud ama deegaanka budbud ayaan taaganahay macrakadaas runtii cadowga ilaahay laga jibiyey oo haziima iyo jab weyn meesha ka raacay meeshaasaan taagannahay waxaan joognaa goobtii dagaalka ka dhacay raadkeedii iyo aahaarteeda dagaalkii iyo herdinka ahaa oo runtii xaggii baadilka u dhaxeeyey taagannahay waxaa halkan yaalla gaari beebe ah oo mujaahidiinta ay gubeen dagaalkii gudihiisa ay ku gubeen waxaa halkan kale yaalla gaari buuyad ah waxaa kale halkan yaalla cabdibilyaal ilaa saddex ah oo ayagii dagaalka intuu socday la gubay ayaa halkan ka muuqday ee gawaari kale isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sheegay in budbud dib loogu soo celiyey ku dhaqanka shareecada islaamka islamarkaana uu maamulka xarakada mujaahidiinta al-shabaab gacanta ku hayo wuxuuna dadka deegaanka ugu baaqay inay iska aasaan meydadka askarta dowladda federaalka iskana fogeeyaan si aysan cudur uga qaadin
waxaan rabnaa marka inaan dadka muslimiinta aan la wadaagno amaan u sheegno maanta deegaankaasi codowga hadday dhihi lahaayeen ama si kale ay u sheegi lahaayeen in goobtii alaabtooda ay ugu carareen oo maaragtay hubkooda uu yaallo inaan maanta aan taagannahay oo mujaahidiinta ay joogaan ee dadka muslimiinta bulshada ah runtii nabad ay dareemayaan waxaa kale meesha yaallaa jusastooda iyo baktigooda iyo amwaaddooda maaragtay ay ka carareen ay yaallo marka waxaa loo baahan yahay in dadka muslimiinta ah aaggan degan oo u dardaarmaynaa inay iska aasaan iska asturaan kuwa maaragtay meesha curkooda iyo baktigooda ay iska dheereeyaan maadaama xurmad waxa la yidhaahdo aan lahayn laakiin urkooda iyo maaragtay cuduradooda ay ka dhalan lahaa in laiska fogeeyo ayaan u dardaarmaynaa ugu dambeyntii wuxuu farriin u diray askarta kale ee dowladda federaalka iyo mooryaanta macaawisleyda ee ay suuragal tahay in mar kale lagu soo siro inay kusoo duulaan deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka wuxuuna uga digay inay maraan dhabbihii ay ku baxeen saaxiibadooda waran halka uu maanta taagan yahay ee budbud waxaan kale rabaa inaan idhaahdo kelimo murtadiinta nool hadda joogto weli soo taagan weli u hanqalteegaysa inay gaalada u shaqeeyaan inay maaragtay islaamka ay la dagaalamaan in dhololka amniga ee nabadda ah ay khalkhalgeliyaan weli u taagan waxaan leenahay ka toobakeena falka aad ku jirtaan waxaad ku jirtaan runtii ee dembiyaal waaweyn aad ku jirtaan gafafyo khalad badan aad ku jirtaan kown waxaa ka mid ah inaad la dagaalamaysaan ilaahay diintiisii inaad fasaad aad faafinaysaan ayaa ka mid ah oo taasna ilaahay subxaana wa tacaala dhulkan isagaa abuurtay addoommaa isagaa keenay wuxuu u sameeyey intaas dhan in isagaa la caabudo oo la raaligeliyo maaragtay wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun ilaahay addoommaha dhan sidaas cadaan imido ugu talagalay waddadaas waa ka leexateen ilaahaygii idin abuuray ee ka caasiseen dagaalkii budbud ayaa lagu dilay konton ka mid ah askarta dowladda federaalka waxaana lagula wareegay kow iyo toban gaari oo qaarkood dab la qabadsiiyey ayadoo sidoo kale ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay gacanta ku dhigeen saanad milatari oo aada u fara badan nabadoono gobolka shabeellaha hoose ku sugan ayaa waxay ka hadleen weerarada lagu xasuuqay ciidamo ka tirsanaa dowladda federaalka oo budbud iyo masegawa ku sugnaa iyagoo geesta kalena soo hadal qaaday muuqaalkii mu'asasada alkataa'ib ay soo saartay ee ka turjumayey dagaalkii horey galcaduga dhacay maxamed ciise ayaa warkan faahfaahinaya weerarkii lagu xasuuqay ciidamada dowladda federaalk ee ka dhacay galcad budbud iyo masigawa ayaa waxaa ka hadlay nabadoonada wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose waxay sheegeen in dagaalkan uu yahay mid shareecada islaamka lagula dirirayo iyagoona baaq kala duwan u jeediyey qabaa'ilka soomaaliyeed iyo waalidiinta dhalay ciidamada shareecada islaamka la diriraya suldaan aadan tifow ayaa la dardaarmay qabaa'ilka soomaaliyeed isagoona ugu digay inay ku degmin qandaraaskan marba wejiga loo sameynayo waxaa kaloo la hadlaa qabaa'ilaadka soomaaliyeed oo lagu adeega rabo oo marba magac iyo weji loo keenayo war ninka weji kasta kuula imaanayo qorshihiisu waxawaaye asaga lacagou soo qaatay qandaraasou ku jiraa wiilkaagowna rabaa inuu ku meel maro ouna mushahar ku qaato oo guryo ku dhisto ma ku xisaabtamaysaa mia inaad xisaabtantaan idinkaala idinka rabaa ilaahay ka baqa qabaa'ilaadka soomaaliya adduunkiina idinka badan haddaad diinta u nusreen kartaan u nusreeya waa u nusreen waysaane mujaahidiinta yaan la dhibin ilaahay ka baqa iskaga leexda ragga iska dhicinayaan raggaasi ayaga ay u dhexaysaa xisaabtan raggay la xisaabtamayaan raggaasna waad ogtihiin xaqiiqatan in maanta ayaga iyo dadkan ay waxba ka dhexaynin waad ogtihiin sabab yay yay markasta u qaylidirsanayaan maraykan yaa hawada ka waardeyna maraykan suldaan cabdideeq ayaa dhankiisa la hadlay waalidiinta dhalay ciidamada maalin walba lagu leynayo furimaha dagaalka inay isaga baxsadaan waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed oo muslimiinta ah oo wiilashoodii iyo walaalahood maalin walba laxadahayo caqliga laga sabanahayo oo meel bacaada inta la geeyo maaragtay afka ciidda loo gelinahayo marka horena lagu wadahayo inay kitaabka ilaahay maaragtay duminayaan ummadda soomaaliyeed ha ka foojignaato ilaahayna hooga cabsato qofkaan ilaahay ka cabsanayna wuxuu yidhi ninkii ilmo juulaasow haddiina ilaahay u tukanayn siciihna u tukada qofkaan ilaahay cabsidiisa aysan ka ahayn oo soomaaliya xataa wiilkiisii uu barbaariyey oo waxbaray oo soo koriyey oo rabay inuu manaafacadsado waxa weeye ha kala soo baxa meesha dulliga ah oo maaragtay uu rag caratuur ka dhiganayaan meeshaas waxyaalaha ka dhacay ilaahay subxaana wa tacaala baa ku mahadsan mujaahidiintana waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala haydin xifdiyo ugu dambeyn nabadoon kufurdiid ayaa baaq u jeediyey ciidamada dowladda federaalka ee lagu leynayo furimaha dagaalka waxaa la yidhi nin soomaaliya inta loogu tago ciidaan soomaali ahayn laga horkeena guulka keeni maysee aynu ayaga isku jabin go-aankaasaa la qaatay in soomaalidii bar inta la jabiyo barka kale laga horkeeno marka arrintaas waa arrin aad iyo aad u xanuun badan waxaan aad iyo aad ummadda soomaaliyeed ugu baaqayaa in arrintaa la fahmo in weelasha la qabto weelashan yaryarkaa in la qabto war waa inaad soomaaliya ay fiirisaan weelashan yaa u darirayaan maxaa dhiigooda ku daadanaya war ninka dalkiisa iyo diintiisa iyo sharafkiisa difaacaya waa la gartay ilaahay baana amray militari soomaaliyeed war ma hadalkaasaa na qanciyey maraykan baa annaga dalkayaga difaacaya oo inta murasaday naga noqotay soomaaliya marka soomaaliya waxaan la leeyahay oo siba waalidiinta waxaan leeyahay war nif walbow ilmahaaga ka kaxaysa meesha war hoogga iyo dhaxal la'aanta idinku dhacaysa soo uma jeedaan oo dhinac walbaa dowladda federaalk ayaa fashil iyo guuldaro ka dhaxashay duulaankii ay ku iclaamisay kitaabka allaah iyo mujaahidiinta difaaciisa iyadoona hadda ciidamadeeda lagu leynayo fariimaha dagaalka warka dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan duhurnimadan waa inaga inta intaan warkan lamid dib u kulmayna insha allah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu